بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobbada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratulcarab oo bayaan tacsiya ka soo saaray istishhaadka sheekh abi cabdiraxmaan almaki oo ahaa mid ka mid ah qiyaadada mujaahidiinta dhulka shaam muxuu yahay loolanka cusub ee dowladda masar iyo etoobiya ku dhex maraya geeska qaaradda afrika falanqeeyaal ka digaya in soomaaliya ay noqoto saaxa ay isku hardiyaan quwadaha afrika ee masaalixdooda gaarka ah fiirsanaya warbixin arrimahaasi diradda saari doonta ayaan soo gudbin doonnaa dowladda shiicada iiraan oo sheegtay inay doonayso wadahadal ay la gasho maraykanka iyo hogaamiyaha shiiciga waddankaasi oo soo saaray hadal la yaab leh xanuunka furuuqa daanyeerka oo halakeenaya waddamo badan oo dhaca daafaha dunida mid ka mid ah maraakiibta reer galbeedka oo weli ku gubanaya badda cas kadib markii xuutiyiinta ay gantaalla heleen iyo degniinno laga bixinayo in shidaalka ku gubanaya uu musiibo ka geysto biyaha badda qodobbadaas kuwo kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii shan iyo tobanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag waa maalinimo khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha safar sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa mu'asasada warbaahineed ee almalaaxim oo ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ayaa baahisay bayaan ka soo baxay mujaahidiintaas oo looga tacsiyeeyey istishhaadka mid ka mid ah qiyaadada jihaadka dhulka shaam oo ka tirsanaa jamaacadda xuraasuddiin horodhac kadib waxaa bayaanka lagu yidhi ummadda islaamka ah waxaan uga tacsiyeynaynaa istishhaadka sheekha muhaajirka ee mujaahidka ahaa abi cabdiraxmaan almaki raximahullah kaasoo shahiiday maalintii jimcaha sagaal iyo tobanka safar kun afar boqol afartan iyo lixda waxaan si gaar ah ugu tacsiyeynaynaa ehelkiisa iyo mujaahidiinta ku nool dhulka shaam waxaan leenahay sabra oo ixtisaabsada wa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ayaa lagu yidhi bayaanka tacsida ah ee ka soo baxay alqaacidada jasiiratulcarab wuxuu shiikhu cilmigiisu raaciyey camal kow iyo toban sano ayuuna allaah dartii u jihaadayey isagoo dadka waxbaraya tawjiihinaya islamarkaana una seexinaya wuxuuna alifay rasaa'il dhowr ah oo ka tarjumaya sida uu ugu dadaalayay in jihaadka lagu jaangooyo kitaabka iyo sunnaha allaha u naxariisto wuxuu ku sabray culaysyada jihaadka ilaa ugu dambayntii alla doortay naxsabuhu kadaalika walaa nusakii cala allaahi axada ayaa lasii raaciyey bayaanka tacsida ah ee baahisay almalaaxim bayaanka almalaaxim waxaa lagu sheegay in maraykan ku beegsaday sheekh abi cabdiraxmaan almaki xilli uu sii kordhinayo taageerada uu siinayo sahaynada dilka iyo gumaadka ku haysa muslimiinta khaza ujeedka iyo hadafka maraykankuna uu yahay mid cad oo qof weliba uu fahmi karo kaasoo ah in la laayo mujaahidiinta iyo hoggaankooda si ay ugu suura gasho in si dhib yar ay u dullaystaan muslimiinta maadaama mujaahidiintu yihiin badbaadiyaasha ummadda culimmaduna waxay ka dhigan yihiin badbaadiyaasha mujaahidiinta in culimmadu dhex joogaan mujaahidiinta waa arrin lama huraan ah si ay u fahansiiyaan diintooda toosnaantoodana u dhowraan si ay u dhicin in mujaahidiintu ay u weecdaan dhabbayaasha quluwiga iyo irjaaga istishaadka sheekh abi cabdiraxmaan ayaana ka tegaya firaaq aan la buuxin karin in culimmadu ay soo hijroodaan mooye oo ay mujaahidiintu la qaybsadaan duruufaha kala duwan ee nolosha jihaadka ayaa la sii raaciyey bayaanka tacsida ah ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee almalaaxim ee ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratulcarab gebagabadii bayaanka waxaa lagu yidhi ma hilmaamayno inaan dhacdadan uga faa'iidaysanno inaan xasuusinno mujaahidiinta ku sugan shaam galladda uu allaah ugu deeqay oo ah inuu ku kulmiyey dhul uu allaah kafaalo qaaday marka waa inay ballanta ku sugnaadaan jihaadkana sii wadaan dhexdoodana heshiiyaan cadowguna wuunuu midaysan yahay annaguna waa inaan u midownaa dhammaanteenna ilaa uu allaah guusha naga siinayo gaalada dhowaan ayay ahayd markii duqayn diyaaradeed uu maraykanka uu ka fuliyey gobolka idlib ee waqooyiga suuriya uu ku dilay sheekh abi cabdiraxmaan almaki oo ka mid ahaa culimmada mujaahidiinta shaam kana tirsanaa jamaacada xuraasuddiin sheekh abi cabdiraxmaan almaki ayaa ka soo jeedaa dhulka xarameynka gaar ahaan magaalada maka wuxuuna jihaadka shaam soo haleelay bilowgiisa isagoo ka mid ahaa culimmada cilmigooda ku camalfala ee aadka looga qadariyo mujaahidiinta dhexdooda mu'asasada shaamu ribaad oo ku hadasha afka jamaacadda xuraasuddiin ayaa bayaan ay baahisay waxay ku xaqiijisay in sheekh abi cabdiraxmaan almaki lagu dilay duqayn diyaaradeed uu maraykanka uu ka fuliyey gobolka idlib
أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka caalamulyoom ayaad dhegaysanaysaan muxuu yahay loolanka cusub ee dowladda masar iyo etoobiya ku dhex maraya geeska qaaradda afrika iyadoo falanqayaashu ay ka digayaan in soomaaliya ay noqoto saaxa ay isku hardiyaan quwadaha afrikaanka ah ee fiirsanaya masaalixdooda gaarka ah warbixintan soo socota waxaa arrimahaas diradda ku saarayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir sanadii labada kun iyo labaatankii golaha dhawaaqiida jaamacadda carabta ayaa sidii caadiga ahayd kulan ku heshay magaalada alqaahira waxaana ka doodeeyeen qaraar ay soo gudbisay dowladda masar oo ku saabsanaa biyo-xireenka annahda oo ay etoobiya dhisayso kaasi oo adkeynaya xuquuqda taariikhiga ee masar ay ku leedahay biyaha niil kulankaas waxaa lagu diiwaangeliyey arrin dhif iyo naadir ah kadib markii xukuumadaha jabuuti iyo soomaaliya ay ka labalabayeen taageeryada mowqifka masar waxaana diideen inay aqbalaan ajandaha masar ay soo gudbisay sidaasay etoobiya ku heshay dhul diblomaasiyadeed iyo mid siyaasadeed oo xoojinayay kaalinteeda bariga qaaradda afrika tallaabada ay qaateen xukuumadaha muqdisho iyo jabuuti waxay anfariir iyo layaab ku riday dowladda masar oo la yaabtay sida ay adis ababa geeska afrika ay ugu leedahay shabakado diblomaasiyadeed oo masaalixdooda ka shaqaynaya markii dhabarjabkaas masar uu ku dhacay waxaa maqaal miisaan leh ka qoray qoraaga masaariga ah ee lagu magacaabo fahmi huweydi isagoo ciwaan ka dhigtay ka maqnaanshiyaha masar ee afrika badil istiraatiijiyadeed ma noqon doonaa markaan milicsano dariiqii dheeraa ee etoobiya ay kusoo gaartay halka ay marayso oo ah siraaca ay kula jirto quwadaha kale ee kula loolamaya gobolka wuxuu mid hanitaadse oo ah khabiir etoobiyan ah ku takhasusay arrimaha amniga iyo nabadgelyada xilli uu wax ka qorayay siyaasadda gobolka ee dowladdiisa ku muujiyey in uu aaminsan yahay in saameynta geeska afrika ay ku leedahay etoobiya uu sii xoogaysanayay intii lagu guda jiray xukunkii jabahadda kacdoonka dimuqraadiga ee shacabka dalkaasi intii u dhexaysay kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii ilaa labada kun iyo lix iyo tobankii ay tahay mid diiradda saaraysa cawaamil dhowr ah oo is haysta gobol ahaan iyo weliba gudaha iyo caalamka intaba sida uu sheegayo taatsi waxaa saraakiisha etoobiyaanka iyo horjoogayaashoodaba ay tan iyo sagaashamaadkii iska dhexleeyeen aragti ku aadan horumarinta etoobiya waxaana garowsadeen ay uu yidhi in isbeddel juqraafiyeed oo ay ka sameeyaan mandiqadda uu yahay mid ku xiran dhaqaalaha si etoobiya oo tobannaan sano u ahayd dal faqiir ah oo ay ragaadiyeen musiibooyin ay uga kiciyaan xaaladaasi ugana dhigaan dal leh wax soo saar dhinacyo kala duwan iyo in dowladda dhaqaalaheeda uu yahay midka xooggan ay tahay quwadda ku guulaysanaysa siraaca geeska afrika iyagoona u diyaargaroobay ka hortegidda cadaadis kasta uga imaanaya dhanka masar sida warka u dhigay tallaabadii ugu horreysay waxay ahayd iskudubaridka iyo dhisidda biyo siyaasadeed oo gudaha etoobiya ah taasoo dhismaheeda uu hirgelay islamarkaana heshay xasilooni nisbo aan sidaas u xooganeyn maadaama ay dalkaasi ka jireen caqabado la xidhiira dagaalada sokeeya ee qowmiyadaha etoobiyaanka inkastoo ay wajahday kacdoono iyo fatqalado siyaasadeed haddana waxay xukuumadaha etoobiya tusaale ahaan midii uu hogaaminayay malas zanaawi oo ah nin ay mas-uuliyiinta amerikaanka hore ugu tilmaameen inuu yahay mid ka mid ah shanta madaxweyne ee qaaradda afrika ugu caqliga badan waa sida warka u dhigeen kaas oo xukuumaddiisa ku guulaysatay in ay gacanta kusoo dhigto dalka islamarkaana u horseeday etoobiya inay noqoto goob munaasab ku ah fursad dhaqaale oo aad u ballaaran waxaa isbeddelkan ay ku tallaabsatay etoobiya ay qaar ka mid ah khubarada ku tilmaameen mid ka mid ah qisaska taariikhiga ee laga diiwaangeliyey geeska afrika qarniga kow iyo labaatanaad waxaana sidaas uu dalkaasi uga baxay nambarkii uu sannadii labada kun uga jiray liiska waddamada ugu faqiirsan caalamka oo ah waddanka saddexaad ee ugu saboolsan qaaradda afrika wuxuuna noqday mid ka mid ah waddamada ugu kobaca dhaqaalaha badan waxaana heerar sannadeedka kobacaasi uu sannadaha qaar gaarayey toban boqolkiiba horumarkan ee ka dhashay maalgashigii xooganaa ee etoobiya ay ku samaysay mashaariicda dhaqaale gaar ahaan adeegyada bulshada kuwaasoo kaalinta dhaqaale ee dalka ka dhigay midka ugu caansan mandiqada geeska afrika arrimahan aan soo sheegnay waxaa barbar socday dhismaha ciidamo hubeysan waxaana etoobiya u suro gashay inay noqoto mid ka mid ah ciidamada ugu xoogan qaaradda afrika kadib markii ay lugaha kala soo baxeen dagaaladii sokeeye ee dalkaasi waxay horumarinta ku samaysay ciidamadeeda awgeed ee etoobiya iskaashi dhinaca amniga la gashay dowladaha reer galbeedka si ay ula dagaalanto waxa ugu yeerto argagixisada oo kala jeedo muslimiinta geeska afrika ay ugu horeeyaan mujaahidiintii kasii ambaqaada dagaalka jihaadka ah ee dadka soomaaliyeed ay kula jireen sariibiinta xabashida etoobiyana waxay reer galbeedka u muujisay inay u qalanto in ay hesho taageero dhaqaale mid siyaasadeed iyo mid amni taasoo ka dhigtay boolis ka dhisan gobolka oo sannado badan reer galbeedku taageeraan intaas waxay ahaayeen isbedeladii gudaha iyo tallaabadii ugu horreysay ee loo qaaday soo celinta etoobiya oo birtumanaysa ahdaafteeda muhiimka ahaa ee geeska afrika dhanka gobolkana waxay etoobiya ka faa'iidaysatay burburka dowladdii daaqiyada ahayd ee ka jirtay soomaaliya iyo dowrka eritereya ee mandiqada oo meesha ka maqnaa kadib cunuqabateemihii iyo go'doomintii saarneed asmara iyadoo u qalab qaadatay buuxinta boosaska ay baneeyeen quwadihii kula loolamayay arrimaha webiga niil waxayna samaysay mashaariic iyada danaheeda ku xidheeya dowladaha jaarka ah kuna soo gelin karto dowladahaasi daa'irada ay jeexday iyada oo ka faa'iidaysanaysa masar oo ku mashquulsaneed qallalaasaha gudaha iyo saameynta ka dhalatay guuga carabta ee mandiqada bariga dhexe soomaaliya waxay ciidamada etoobiya matelayeen qaybta ugu muhiimsan ee isbahaysiga afrikaanta ee lagu magacaabi jiray amisom balse bedesho magacaasi una guuray artemis halka ciidamadaas ay sidoo kale yihiin awoodda ay ku taagan tahay kooxda riddada marka laga hadlayo dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale waxay dowladda etoobiya cilaaqaad xoogan iyo isku xor adag la yeelatay maamul goboleedyada ka dhisan dalka arrinkaas u suurageliyay inay noqoto dhexdhexaadyaha maamuladaasi iyo kooxda fadhigeedu yahay magaalada muqdisho oo dhinaca iyo dhanka kale arrimahaas oo u sahlay in xabashida ay kooxda riddada ku cadaadiso inay heshiisyo dhowr la gasho weli waxaa etoobiya ay galangal muuqda ku leedahay soomaaliya xukuumadda adis ababana uma aysan dhagan uglaan baaqida kooxda riddada uu hogaamiyo xasan gurgurta ee ku aadan in ay albaabada isugu dhufato safaaradaha ay ku leedahay etoobiya gudaha maamulada puntland iyo somalilan xukuumadda adis ababa ayaa sidoo kale waxay ka faa'iidaysatay kaarka biyaha iyada oo ku cadaadisay kooxda riddada soomaaliya inay mashaariic ka hirgeliso webiga shabeelle kaas oo kasoo burqada dhulka buuraha ee etoobiya islamarkaana isaga iyo webiga jubba loo tixgeliyo in ay yihiin isha ugu weyn ee nolosha koonfurta soomaaliya dhanka kale jabuuti waxay noqotay badiil cusub oo etoobiya isaga kala gudbisato badeecooyinka wixii ka dambeeyey dagaalkii kun sagaal boqol siddeed iyo sagaashankii ilaa labada kun u dhexeeyey etoobiya iyo eritereya kaas oo labada dowladoodba ku kala go-ay xiriirkooda waxaana dekada jabuuti ay boqolkiiba sagaashan iyo shan isku bedeshay halka lasoo mariyo adeegyada ay soo dhoofsato iyo kuwa ay dhoofiso etoobiya waxaana dakhliga jabuuti uga soo xarooda iskaashigaasi lagu qiyaasaa balaayin dollar sanadkiiba markii ay jabuuti bad ahaan muhiim u noqotay etoobiya waxaa dhankiisa sii xoogeystay xidhiirka labada dal iyadoo dekadda dooraale ee jabuuti lagu xiray magaalada adis ababa ee caasimadda etoobiya iyadoo la marayo waddo tareen oo koronto ah islamarkaana dherarkeedu dhan yahay toddoba boqol iyo konton iyo lix kilomitir mashruuca isku xirka korontada ee labada dal ayaa sidoo kale bixinaya siddeetan boqolkiiba baahida koronto ee jabuuti waxaana labada kun sagaal iyo toban la sheegay in caasimadda etoobiya lagu saxixay heshiis lagu ballaarinayo dhuumaha dhoofinta gaaska dabiiciga oo ay ku baxayso lacag dhan afar bilyan oo dollar wax badan looga qabto dhibaatada uu jabuuti ku hayo maqnaanshaha biyo macaan oo la cabo sidoo kalena loo kaashado beerashada sababo ku aadan saxaraha deegaanadaasi ayaa waxaa la daahfuray sanadii labadi kun toddoba iyo tobankii mashruucu ujeedkiisu ahaa in boqol kun mitir mukacab oo biyo ah maalin kasta laga soo dhaamiyo deegaanada soomaali galbeed ee ku hoos jira gumeysiga itoobiya lana gaarsiiyo gobolka calisabiixo ee dalka jabuuti waxaana kamiyada biyaha sida maalinlaha loo soo gaarsiiyo deegaanadaasi hadda gaartaa labaatan kun oo mitir kiyubik dhanka kale dhismaha isbahaysiga saddex geesoodka ah oo ay ku jiraan etoobiya eritrea iyo soomaaliya waxa ay ka dhigan tahay soo afjarida filashooyin oo gobolka u ekaa mid u janjeera dhinaca ka hortegidda khilaafaadkii hore iyo u gudbidda xaalad isdhexgal dhaqaale iyo isku xor siyaasadeed oo hormuud ka tahay etoobiya iyadoo damicii xukuumadda adis ababa ee ahaa helitaanka dekadbadeed uu horseeday in ay sare u kacdo xiisada cilaaqaadka asmara iyo cabsida jabuuti iyo saameynta ka dhalatay sicirka isku sii shareeraysa tan iyo horaantii sanadkan labada kun afar labaatan kadib markii ra-iisul wasaaraha etoobiya uu saxiixay heshiis isafgarad oo maamul goboleedka shaaradirirka somalilan uu ku siiyey qeybo ka mid ah biyaha soomaaliya ayuu madaxa kooxda riddada ku tilmaamay heshiiskaasi horaantiisa inuu ahaa tallaab si toosa u wiiqaysa madax banaanida dalkiisa si uu warka u dhigay dhanka kale dhaqdhaqaaqa mandiqada geeska afrika ee masar waxa uu jiray tan iyo labada kun iyo labaatankii iyadoona bishii mey ee sanadkaasi ay diyaarad ula socda cabdifitaax xasiisi ay ka dhigtay garoonka diyaaradaha jabuuti dalkaas oo dhaca mowqac istaraatiijiyadeed oo muhiim ah falanqeeya soomaaliyeed oo lagu magacaabo shaafici ayaa waxa uu rumaysan yahay in asbaabaha ugu muhiimsan ee masar ay ugu soo jeesatay mandiqadan ay yihiin fashilka ku yimid wadahadaladii adis ababa ee ku aadanaa sidii loo gaari lahaa isfahamkii ugu dambeeyey ee qadiyadda biyo xoreenka shaafici ayaa qabaa in masar ay hor taallo islamarkaana ka faa'iidaysanayso fursad ay isugu dayayso in ay ku dhisto isbahaysi gobol ay ku jiraan dowladaha dariska la ah etoobiya iyadoo sidoo kale ka faa'iidaysanaysa xiisada ka dhex jira dowladahaas iyo xukuumadda uu hogaamiye abiy axmed ee etoobiya xilli dhanka kale si weyn loo hadalhayo dhismaha isbahaysi ka kooban masar eritrea iyo maleeshiyaadka kooxda ridaada sidoo kale waxay masar dalbatay ka qaybgalka howlgalka cusub ee midooda afrika ee ka dhanka ah la dagaalanka ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga falanqeeyaasha oo mandiqadan geeska afrika ku tilmaamay in ay tahay mid isbahaysiyadu yihiin halbeeg wax lagu dhiso laguna kala furfuro ayaa sheegay in xaqiijinta hadafka masar iyo joogteyntiisaba uu yahay mid ku xiran jiritaanka istaraatiijiyad muuqata oo mideyn karta dowladaha geeska afrika isla ekaashaha cududa iyo cudamada caalamiga ah iyo kuwa kale gobolka arrinkaasoo laga arki doono hadba siday xaaladdu isku bedesho wakhtiyada soo socda بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada waxaa halkan ka soo jeedinayaa walaalkeen ilyaas cabdulaahi sooib aad baad u mahadsan tahay dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinla ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida waxaan ugu horrayn xubinteenna ku daahfuraynaa saxiifadda new york times waxay daabacday maqaal ku saabsan iiraan oo sheegtay in wax dhibaato ah aysan ku qabin taas beddelkeedna ayba mar kale danaynaysa in wadahadal qoto dheer ay la gasho dowladda maraykanka kuwaas oo la xidhiira arrimaha nukliyerka sida lagu caddeeyey xogta majalladda hogaamiyaha shiicada ninka lagu magacaabo aayatullah cali khumanaay ayaa sheegay in wax dhibaato ah aysan ka soo gaari doonin wadaxajoodka ay doonayaan inay la galaan cadowgooda maraykanka maadaama ay iyagu keliya fiirsanayaan danahooda muhiimka ah aysanna imaan doonin wax ka baxsan mawduuca oo ay ka wada hadli doonaan inta ay socdaan wadahadalladaasi sidoo kale ninkan waxa uu ka dhawaajiyey xilli uu ka hadlayay telefishinka rasmiga ah ee waddankaas in hadda ay ku foogan yihiin arrimahan wadaxaajoodka ayna muddooyinka soo aadan soo dabaalin doonaan wax bulshada iyo dowladda iiraanba dan ugu jira oo la xidhiira qadiyadda nukliyerka ee tixraan warbixinta saxiifadda oo sii socota ayaa ina xusuusinaysa hadal aayatullah uu yidhi ka hor inta uusan geeriyoon ibraahim ra'iisi kaasoo ahaa in marnaba aysan aamini doonin maraykanka iska badaayay inay la galaan wadahadallo gaar ah balse taas beddelkeed maanta isaga ayaa horboodaya wadaxaajoodyada la doonaya in lala gala maraykanka isaguna fursad cusub ka dhex arkay xukuumadda hadda talada waddankaas qabatay ee uu hogaamiye mascuud baasiishkiyaan waxay ugu dambayn majalladdu sheegaysaa in hadalka ninkan uu ku soo beegmay xilli bilihii lasoo dhaafay ay saraakiil ameerikaan ah iyo kuwo iiraaniyiin ay wadahadallo qarsoodi ah oo warbaahinta laga qariyey ku wada qaadanayeen caasimadda dalka cumaan iyagoona si aad ah u lafaguray barnaamijka nukliyarka ee iiraan iyo cunaqabataynta reer galbeedka haddii aan intaa uga gudubno qodobkaas waxaan markan soo qabanayaa saxiifadda newsweek waxay nashrisay warbixin ku saabsan xaaladihii ugu dambeeyey ee faafitaanka caabuqa embox ama furuqa daanyarada iyo heerka uu ka maray gudaha qaaradda afrika waxay soo warinaysaa majalladda in dalka kongo ee bartamaha qaaradda afrika oo ah halkii uu ka soo askumay xanuunkan ay sii laba jibaarantay kiisaska horta leh ee uu marba marka ka dambaysa soo ridanaya caabuqan waxaana la soo werinayaa in qubuuraha loo dhaadhiciyo tobaneeya ruux keliya saacadihii lasoo dhaafay sida ay soo werinayaan qaar kale oo ka mid ah majalladaha ka soo baxa mandiqadda dalka itoobiya isagana waxaa ka dilaacay xanuunkan dilaaga ah maalmihii lasoo dhaafay ayaana la soo werinayaa in la diiwaangeliyey dadyo fara badan oo la ildaran caabuqan dhanka hindiya dalkan dhaca qaaradda aasiya isaguna waxa uu ku soo biiray waddamada uu sida aadka ah u halakeenaya xanuunkan waxayna xukuumadda uu hogaamiye naarendra moodi soo saartay awaamir ku socota dadka ku nool gobollada kala duwan ee waddankaas ugu dambayntii hay-adda w h o ayaa sheegtay in ilaa afar iyo toban dal oo hor leh misano dhaca qaaradda afrika laga soo diiwaangeliya furqa daanyarada ayna ka hortagooda ku kici doonta adduun lacageed oo gaaraya ilaa siddeetan iyo toddoba milyan oo dollar waxaan markan soo qabanayaa saxiifadda wall street journal waxay daabacday maqaal ku saabsan faransiiska oo wejigabax daran kadib xabsiga ka sii daayey aasaasihii telegram iyo caddeymo muujinaya waxyaabaha baariis ku qasbay xarigga ninkan oo lasoo bandhigay dowladda faransiiska ayaa gelinkii dambe ee shalay xabsiga ka sii daysay bafel druuf oo ah afartan jir raashiyaan ah oo aasaasay shabakadda telegram kadib markii lagu qabtay garoonka baariis isagoo lagu eedeeyey in bartiisa la isku dhaafsado waxyaabo kala duwan oo sharci darro ah kadib dhicitaankii xarigga ninkan waxaa saxiifadaha kala duwan ee caalamka si aad ah u qabsaday hadalhayntiisa iyadoona loo kala jabay laba garab oo uu midi taageersan yahay hannaanka ay ku socoto shabakadda telegram halka kuwo kalena ay u sacbatumayeen oo ay sax u arkeen in la xiro milkiilaha aaladda telegram waxay dood badan socotoba waxa ugu dambayn xabsiga laga sii daayay ninkan iyadoona ay xukuumadda baariis sheegtay in baaritaan ay weli ku socdaan ninkan uusanna waddanka ka bixi karin walow si hordhac ah loogu xukumay lacag ganaax ah oo gaaraysa ilaa shan milyan oo yuuro dhanka kale majalladda ayaa daaha ka rogtay in laba kun siddeed iyo toban uu emmanuel macron uu milkiilaha telegram u soo bandhigay heshiis dhigay in xarunta ugu weyn ee telegram laga furo gudaha caasimadda dalka faransiiska ee baariis balse uu ninkan arrinkaas ka biyadiiday waxaana halkaas ka bilowday xurgufta xarigga gaartay ee u dhexaysa xukuumadda baariis iyo milkiilaha telegram waxaana dabcan la aaminsan yahay in faransiisku uu tallaabadaas ka damacsanaa arrimo dhowr ah oo ay ugu horraysay in sirdoonka reer galbeedka oo idil uu u jaasuuso xogaha macaamiisha telegram maadaama shirkaddu ay tahay mid ku taalla gudaha waddankeeda ayna ku soo rogi karta awaamirta ay doonto ugu dambayntii waxaa soo qabanaya saxiifadda washington post waxay daabacday mid ka mid ah maraakiibta reer yurub oo weli ku basbeelaya gudaha badda cas iyo maleeshiyaadka ay taageertay iiraan ee xuutiyiinta oo arrinkaas war ka soo saaray markabka suuniyon oo uu ka babanaya calanka waddanka griiga waxaa weerar loo adeegsaday gantaallo lala beegsaday dabayaaqada toddobaadkii tegey waxuuna ilaa hadda ku dhex ololayaa gudaha badda cas isagoo aanan helin wax gurmad ah shaqaalihii saarnaana ay uga baxsadeen doomo yaryar balse waxaa ugu dambayn hadda lagu soo warramayaa in maleeshiyaadka xuutiyiinta ay oggolaadeen in markabkaas la gaarsiiyo gurmad si loo demiyo loona badbaadiyo haraadiga badeecada saaran guud ahaan inahaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa dhegaystayaal xubintii wargeysyada oo aad maanta ku dhegaysateen canaawin kala duwan imminkanaan idinku wareejiya walaalkeen suheyb cabdulaahi si halkaas uu inooga sii ambaqaado qeybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoom
ملح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqada shan iyo tobanaad ee taxanaha dhegeysiga dhigaalada waxaa aalaaba halkan inooga soo jeediyaa walaalkeen faysal mahad سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegaystayaal ku soo dhowaada xalqadii shan iyo tobanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrinno kitaabka maada khasira alcaalamu biinxidaadi almuslimiin fadhigeennii ugu dembeeyey waxaan uga soo hadalnay siduu ahaa xaalkii carabta xilligii jaahiliga xalqadanna waxaan allaah idinkii ku qaadaadhigi doonnaa xaalkii yahuuddii iyo nasaaradii ku noolayd dhulka carabta iyo qaar ka mida dhaqannadii carabta ee jaahiliga wuxuuna qoraagu allah u naxariistee leeyahay diimaha yahuudda iyo nasaaradu waxay ku faafeen dhulka carabta laakiin in badan oo ka mida carabta ma aysan qaadan diimahaasi laba qayb oo ka mida yahuudda ayaa degganaa shaam halka nasaaradu ay joogtay dhulka ruumaanka iyo qaybo ka mida shaam diimahaasi ayaana ahaa kuwa ay hareeyeen taxriif sida aan horay uga soo hadalnay marka laga hadlayo risaalada carabtu waxay nebiga ka aaminsanaayeen suurad khiyaali ah waxayna xurmadiisa ku matalayeen mid aan wax cunin waxna cabin aan guursan aan carruur dhalin islamarkaana aan suuqyada dhex socon caqliyadooda maangaabnimada ku dhisan ma aaminsanayn in la isa soo saarayo dhimashada kadib islamarkaana nolosha adduunyada ay ka dambayso nolol kale oo xisaab abaalmarin iyo ciqaab intaba wadata waxayna yidhaahdeen وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون waxay sidoo kale yidhaahdeen وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا saacid waxa uu leeyahay jamhuurkoodu waxay ahaayeen kuwa inkirsan bacfiga iyo isa soo saaridda mana rumaysnayn in dhimashada kadib la xashrinayo oo ay jirto maalinka abaalmarinta waxay u arkayeen in caalamka uusan baaba'ayn ama uusan dhammaanayn waxaa jiray qayb carabta ka tirsan oo qirsanaa in la isa soo saarayo kuwaas oo aaminsanaa in qofka qabrigiisa laga soo saarayo kadib marka ay dhintaan marka laga hadlayo dhinaca akhlaaqda waxaa hareeyey cudurro foolxun waxaana ugu darnaa cabidda kamriga oo weliba ay ku faani jireen in badanna ay ka hadleen shucaradooda qataada wuxuu leeyahay qofku wuxuu ku qamaari jiray qoyskiisa iyo maalkiisa kadibna wuu ka shallaayi jiray inuu arko maalkiisa iyo ehelkiisa oo ku jira gacan kale markaas ayay isku qaadi jireen colaad iyo cadaawad dhexdooda ah waxaa sidoo kale dhexdooda aad ugu faaftay isticmaalka ribada heer ay gaartay mid xaddaaf ah oo dhexdooda ka abuurtay naxariis darro mid ka mid ah ribooyinka ay sida aadka u isticmaali jireen ayaa waxay ahayd ribada loo yaqaano dulsaarka qofku deyn ayuu qaadanayaa muddo sannad ah haddii uu bixin waayo waxa uu qofkii deynta ka qaatay uu ku odhanayaa muddada ii kordhi aniguna waxaan kuu kordhinayaa lacagta marka aan kuu soo celinayo sidoo kale arrimaha foosha xun ee ku faafay dhexdooda waxaa ka mid ahaa in ninka uu samaysto dumar saaxiibbo ah iyadoo aan la marin wax nikaax ah dumarka ayay sidoo kale ku qasbi jireen sinada waxay sidoo kale ka ganacsan jireen dumarka addoommada u ah jirkooda si ay dhaqaale uga sameeyaan caaisha allaha ka raalli noqdee waxaa laga weriyey inay tidhi guurkii jaahiliga wuxuu ahaa dhowr nooc mid waa kan caadiga ah ee ay dadka badanaa isku guursadaan kaas oo ah in ninka ragga ah uu gabadha ciddeeda ka doonto sidaana loogu meheriyo guurka labaad waa in ninka ragga ah xaaskiisa uu la sugo inta ay muddada xaydka ka baxayso kadibna wuxuu u diri jiray nin kale uu isagu soo xushay mana u dhowaan jirin xaaskiisa ilaa ay ka qaaddo uur ay u leedahay ninkaas kale weliba uurkaas uu soo muuqdo sidaas wuxuu u samaynayaa inuu helo wiil leh dhaqanka iyo dabciga ninka uu xaaskiisa u geeyey dumarkii noolaa xilligii jaahiliga waxay la kulmayeen xadgudubyo iyo dulmi waxaana la duudsiin jiray xuquuqdooda iyo hantidooda waxaana laga xarimi jiray dhaxalka ay xaqa u leeyihiin haddii la furo ama laga dhintana guurka ayaa laga hor istaagi jiray ama sida xoolaha ayaa loo kala dhexli jiray ibnu cabbaas waxaa laga weriyey inuu yidhi xilligii jaahiliyada ninka ragga ah haddii uu dhinto aabbihiis ama sodogiis isaga ayaa sida uu doono ka yeelanayay dumarkii ay ka dhinteen haddii uu doono wuu guursanayay haddii uu doonona wuu xabisayey ilaa ay isku furato meherkeeda ama ay ku dhimato xaaladdaasi kadibna sidaas uu ku dhaxlo maalkeeda sidoo kale caddaa waxaa laga weriyey inuu yidhi dadkii jaahiliyada noolaa waxay ahaayeen haddii uu dhinto ninka waxay xaaskiisa ku qasbi jireen inay guursato ilmo yar dumarkii jaahiliga sidoo kale waxay ahaayeen kuwo la iihaanaysto oo xitaa aan la siin meherkooda iyagoo sidoo kalena aan mucaasharo wanaagsan ka helayn ragga qaba waxaana intaa sii dheeraa in xitaa cunnada iyo cabitaanka loo kala saarayay dhibsiga la dhibsanayay dumarka xilligii jaahiliga wuxuu gaaray heer nolosha lagu duugo alhaytham wuxuu sheegay in almeydaani uu u sheegay in arrinta nololduugista dumarka ay ahayd arrin ay sameeyaan dhammaan qabaa'iladii carabta xilligii jaahiliga arrintaasi waxay ahayd mid socota ilaa uu islaamku yimid sababaha keenay in gabdhaha nolosha lagu duugana waxaa ka mid ahaa masayrka haybsooca ku dhisan midabka iyo saboolnimo qayb ka mid a carabta ayaa iibsan jiray gabdhaha la doonayo in nolosha lagu duugo sababa la xidhiira saboolnimada sacsaca ibnu naajiya wuxuu yidhi waxaan gatay in ka badan saddex boqol oo gabdhood oo nolosha lagu duugi rabay saboolnimo darteed gabdhaha la nolol duugayo qaarkood waxaa sidaas lagu samayn jiray iyagoo weynaaday sidoo kalena caqliyaystay taana waxaa sabab uu ahaa in aabbaha gabadha dhalay uu safar dheer ku maqnaado sidaana ay gabadhu ku weynaato markii uu yimaado ayuuna nolol aasi jiray qaar carabta ka mid ahna buuro dhaadheer ayay gabdhaha ka soo tuuri jireen
تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما halkan ayaan ku hakinaynaa xalqadeenna maanta oo aan ku qaadaa dhignay dhinac ka mida noloshii jaahiliga ay carabta ku jirtay xalqada xigta ayaa inoo balana sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi وبركاته
تهاب الأسد وطأتنا لأن wahagaag dhegaystayaal guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka calamulyoom oo aad maanta ku dhegaysateen qodobo kala duwan kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaasi nabadgelyo asalaamu calaykum